nidaamda waxbarashada ee dalka kenya ayaa shaacisay xilliga dib loo furi doono dugsiyada dalkaasi oo cudurka covid sagaal iyo toban awgeed loo xiray wasaaradda ayaa sidoo kaleeto waxay astaysay xilliga ardadu ay u fadhiisan doonaan imtixaanada qaran faahfaahinta warkaas waxaa noo haya wariyaheenna maxamed faarax shire wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya ayaa shaacisay in iskuullada guud ee dalkani kenya kowda bisha sebtembar la furi doono sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay iskaashay la sameynayso wasaaradda caafimaadka dalkani kenya in qorshooyin cusub oo lagu soo dabaali doono goobaha waxbarashada dalkani kenya ay jiri doonaan kuwaas oo hanaan wanaagsan u noqonayo ka hortaga cudurka coronavirus ee cabsida looga sii qaba in guud ahaan dunida haatan kusii faafaya dalkani kenyana tiradii ugu badneed ilaa iyo haatan la shaaciyey in cudurkaasi coronavirus ay soo rida cali budul waa sargaalka ugu sarreeya waxbarashada gobolkani gaarisa county v o eda ayaa waxa uga waramayaa xaalada dadaalada dowladda dalkani kenya ee ugu jirto dibufirida dugsiyada guud ee dalkani kenya sida aad ka warayseen iskuullada waxaa loo malaynayaa in la furaayo bisha sagaalaad jadwal oo wasaaradda kasoo baxday waxay dhaheen waxay soo dhexaysaa bisha sideedaad marka waxaa loo baahan yahay stakeholders inay ma aragte tabaabushayn oo iskuullada lagu furo la bilaabo waxaa kamid ah dhanka educationka waa inay istabaabushayaan qaybtan caafimaadka in ayagana tabaabushayn ay sameeyaan waaye waxaa kale oo in loo tabaabushaysto ma aragte nafaqada caruurta in la fiirin doono waxaa kaloo la fiirin doonaa dhanka nadaafada musquulada biyaha oo gacmaha lagu dhaqdo iskuullada in ay jiraan ayaa loo baahan yahay gaar ahaan cali ayaa waxa uu aaminsan yahay culeysyada haatan dowladda ay soo food saaray in ay ka mid tahay fayadhowrka guud wuxuuna sheegay qorshooyin ilaayo haatan dowladdu ay ka fikirayso in kor loogu soo qaado dibufuridda dugsiyada wuxuuna aaminsan yahay in guud ahaan gobolka waqooyiga bariya dalka kenya oo gobolada kale dalkani kenya ka hooseeya qayb uu ka qaadan karo haatan isbedelada waxbarashada lagu sameeyo wasaaradda education waxay isku dayhaysaa in iskuullada publica ay yeeshaan biyo iskuul walba inuu biyo u lahaado mashiimaha ay socdaan sifii ma aragtee cudurka looga hortago gacmaha inay dhaqdaan tan kale wasaaradda sida ay sheegtay canug walbaba ay siini doonto laba mask laakiin waalidiinta waxaa laga rabaa laba xabo oo mask dowladda ay bixisay kuma filnaani doonto maska in ilmaha loo kordhiyo markii iskuullada la furo waalidiinta inay u gadaan welwishas sidii ma aragtee c d f county government ama ma aragtee qof shaksiyan oo isa soo bixiyo inay ma aragte dagaalanka cudurka meel walbo nin walbao dagaalanka uu ka galo si iskuullada loo furo mudane budal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaan shacabka looga baahan yahay inay raacaan nidaamka loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ee halista ku ah shacabka guud ee dalkani kenya gobolka waqooyiga baree dalka kenyana qaybo ka tirsan laya haatan lagu arkay iyadoo saddexdii qof ee u dambeysay laga helay gobolkan waqooyiga baree dalka kenya laga helay degmada gaarisa haddaan kusoo noqdo dhanka education sida muuqato iskuullada markii la furaay gebagooda lamaba furi doono waxaa loo furi doonaa tartiib tartiib waxaa laga yaabaa in lagu furo foomfo ama kalaas e taas iyadana ma aragtay maxaa lii jira wasaaradda jadwal may soo dejin doontaa oo lagu furi doono midda kale oo soo socota waxaa weye waxaa laga fikirhayaa sifii cudurka uu u fidin tirada ma aragtay ilmaha iskugu umaadaan kalaaska in la yareeyo haddii maadaama ay ahaan jireen konton in lagu soo horeeyo waa labaatan ama soddon canug marka taa iyada eh waxay u baahan tahay dhaqaala waxaa laga yaabaa macalimiinta inay kordhaan shaqaalaha iskuulka uu kordho hataa kalaasyada waxaa laga yaabaa in ay noqoto in salaadina qayb ay imaadaan liska dambena qayb ay imaadaan marka waxaas oo idil waa tabaabushayn oo lagu hortegahayo ma aragta cudurkan oo faafayo oo corona ama covid nineteen la yaho marka midda kale dowladda waxay ku dadaali haysaa inay iskuulka ay qalabayso sida ma aragtay buwagta qalimaha inay caruurta inay ma aragtay ay wadaagaan looma ogol waxaa yeele haddii ay wadaagaan cudurka ayaa ku faafahaya marka canug walba inuu bensilka u haysto ama qalinka inka uu ku dhiganay u haysto buwagta gooni ay u taho ama exercise buu ka ahaato ama text buu ka ahaato inaan wax ma aragtay ku umaado shay aan aan ma aragtay la wadaagin oo ilmaha ay isku samre isku wareejinin waxaa hadday isku wareejiyaan waxaa laga yaabaa cudurka inuu faafo isku sawaacelyo fariimaha dowladdu haatan ay shaacinayso ayaa waxay rajo ka qabtaa in bisha abril labada kun iyo kow iyo labaatanka ee sanada soo socotay dugsiyada dalkani kenya ardayda dugsiga sare imtixaamaadkiisa u fadhiisanaya dugsiga hoose ay bishaasi abril noqon doonaan xilliga ay intixaamaadkoodu samayn doonaan guud ahaan dalkani kenya dabayaaqada sanadkan ayay ahayd in ardaydu ay intixaamaadka u fadhiistaan balse iska badaaya in intixaamaadkaasi ay hawo ka qabaan waxay ilaayo haatan iskuulada guud ee dalkani kenya ay xiran yihiin muddo ka badan muddo ka badan afar bilood maxamed faarax shire v o a garisa